magaalada burca ee xarunta gobolka togdheer ayaa lagu qabtay munaasabadan oo lagu soo bandhigayay buug ku saabsan dhiirigelinta ganacsiga iyo dhaqaalaha kaasi uu qoray xasan cismaaciil cabdi oo ka mid ah aqoonyahanada somalilan munaasabadda lagu soo bandhigayay buuggan ayaa waxaa ka qayb galay aqoonyahanno dhalinyaro iyo bulshada qaybaheeda kala duwan xasan cismaaciil cabdi oo qoray buuggan ayaa ka waramaya muhiimadda buugga iyo ujeedku uu soo bandhigay hadda aan u soo daadego buuggaasi wuxuu ka koobnaan doonaa afar cilmi baadhisiyadood oo kala duwan afar research papers cilmi baadhista ugu horeysa ama research paperka ugu horeeya waxaa la yidhaahdaa economic and investment promotion dhiirigelinta ama horumarinta dhaqaalaha iyo maalgashiga cilmibaadhista kale ee taa kaabaysa markaynu dhaqaale ka hadlayno doonayno inaynu dhaqaale aynu horumarino waxaa jira qodobo badan oo muhiim ah oo ay tahay iyaga laftigooda in laga hadlo dhaqaalaha aad ka sheekaynayso haddaa aanay jirin human resources ama awooddii shaqaale ee lahayd xirfaddii ku habboonayd inay dhaqaalahaa soo saarto haddii aadan lahayn waxaweye dhaqaalaha aad ka sheekaynaysaa waa hal bacaal lagu lisay xubnaha ka qayb galay munaasabadda lagu soo bandhigayay buuggan ayaa qoraaga buugga ku ammaanay dadaalka iyo juhdiga uu geliyey qorista buuggan aad iyo aad ugu mahadcelinaya injineerka oo barnaamijkeeda lagu casumay inoola soo jeediya casharka qofka badan oo presentation-ka fiican una qabanamaya dadkiisa iyo darkiisa waxyaabaha uu kaga hadlayo buugga aad iyo aad loo magaalina haleena waa buug loo baahan yahay oo cilmiyo fara badan oo meelo badan sectors fara badan oo bulshadu u baahan tahay inay ka eegay marka markastoo ay de farabadato ama ay soo badato cilmi baarisaha ama buugta la qorayo maakhaska iyo qoraalka waa mar walba oo dalka iyo dadkaba ididila gelayso inay wax isbedelayaan isbedeladu inuu dhacayo
injineer xasan waan buuggan soo bardhigay caawa waan barbaarinaynaa halkaas iyo kasii wadbaan insha allah leenahay